mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug weyba kormeer shaqeeyo ka seedana isbitaalka weyn ee degmada gaalkacya ooyo ku dareeran howlo caafimaad oo bulshada loonka shaqeeyo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug ooyo weheliyaang agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiin kaliya kormeerka kasuubii qeybo shalduwan ee uu suka koobaya isbitaalka wasiiru dowlaha caafimaadka galmudug daahir faarax fiidow iyo kormeerka kureed weyba iswarbaahinta kala dawhay gudaha isbitaalka waynuusan mahadnagay maamulka isbitaalka shaqadiyo anhaayeen shacabka
wasaaraddu waxay maalmihii lasoo dhaafay kormeer ku maraysay qaar ka mida deegaanada iyo degmooyinka gobolka mudug waxaynu soo booqannay degmooyinka ceelguula docol wargala bandiiradley iyo maaragtay haddeertan oo aan ugu daba marinay amaba aan maanta u dambaysa aan joogo isbitaalka weyn ee degmada gaalkacyo runtii halkaas maaragtay waxaan ku soo aragnay horumar maaragtay caafimaad iyo baahiyo intaba dabcan dee mar walba bini aadamku baahiyaha uu qabo iyo waxa uu haystaahe way kala badan yihiin laakiin waxaan aad iyo aad maaragtay u bogaadinayaa maamulka iyo maaragtay dhaqaatiirta gacanta ku haya xarumaha caafimaadka dowlad goboleedka galmudug gaar ahaanna gobolka mudug runtii waxay muujiyeen hufnaan iyo maaragtay daacadnimo iyo inay bulshadooda u adeegaan runtii waxaa kale oo aan aad u bogaadinayaa in meelaha aan booqday intooda badan ay ahaayeen meelo lagu dhisay ama goobo caafimaad oo lagu hirgeliyey isku tashi dadweyne arrintaasna maaragtay aad iyo aad ayaan maaragtay u bogaadinaynaa isbitaalka weyn ee degmada gaalkacyo way bowsidaweyn iyo baaritaan caafimaad oo beesalaange usan suubiyey shacabka ka dhaqan gaalkacyo iyo deegaanada hooskooyow